wahagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan idinku soo gaarayo waxaan hawadaidinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maalinimo jimca taariikhda hijirada ay ku beegan tahay labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegaan siddeed iyo tobanka bisha afaraad ee abriil laba kun shan iyo labaatanka markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka toddobaadlaha ee diiradda jimcaha kaasoon toddobaadkan aynu ku faaqidi doonno dagaaladii dhowaan ka dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana halkan ka soo jeedinayaa waryaheena maxamed daahir cali sawxaya maxmed aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh cali bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha ah oo toddobaadkan aynu diiradda ku saareenno dagaaladii cuslaa ee ka dhacay degmada aadanyabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin barnaamijkan ayaan si gaar ah waxa aynu u eegi doonnaa xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo isbeddelo waaweyn ay ka socdaan waxaana barnaamijka aynu ku martiqaadnay falanqeeyaal odayaal iyo waxagarad qaarkood ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaas oo ay ka socdaan isbeddello amni iyo kuwo siyaasadeed anigoo maxamed daahir ayaa idila socsiinaya barnaamijka waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurtageliyey qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wariyaasheenna zakariya cumar iyo maxamed ciise oo garab weyn igu siiyey diyaarinta iyo hergelinta barnaamijka diiradda jimcaha mar kale ayaannu idin leennahay dhegaystayaasheenna sharafta leh ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha
مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها
waa tahay dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aanu gudagalno barnaamijka diiradda jimcaha salaaddii subax kadib maalintii arbacada ee toddobaadkan dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal dhowr jaha ah ku ekeeyey magaalada qadiimiga ah ee aadayabaal halkaas oo ay ku sugnaayeen taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda odawaa yuusuf raage iyo suute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ee ciidamada dowladda federaalka laba kun iyo shan boqol oo askari oo ku sugnaa toban saldhig ayaa si isku mid ah waxaa u saameeyey dagaalka kuwaas oo saacad kadib cagta furay dhimashada ayaa ka sara martay konton iyo shan askari oo saraakiil ay ku jiraan tiro maxaabiis ah oo aan caddadoodu lahaynin ayay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa raq iyo ruuxba lagu laayahay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa si dirqi ah uga badbaaday dagaalka ah iyagoo ugu dambayntii ka cararay askarta ay hogaaminayeen oo maalmihii lasoo dhaafay ay ugu goodinayeen inay tallaabo ka qaadayaan ciddii ka cararta furumaha dagaalka cabdulaahi xasan caraay naqiibka beesha warsangeli ee degta aadan yabaal ayaa si diiran u soo dhoweeyey isbeddelka ka dhacay aadan yabaal caray ayaanu weydiinay muhiimadda ay leedahay aadan yabaal iyo waxa ay ka dhigan tahay in ay ka baxdo gacanta dowladda federaalka waxaan u arkaa arrinkaas inuu yahay arrin farxad iyo bogaadin iyo reerayn leh waayo meesha taas oo la yidhaahdo degmada aadibaal waa goob istaraatiiji ah ama waddo halbowlo ah waxay isku xirtaa gobolka shabeellaha dhexe galguduud iyo muduga hiiraan iyo banaadir intaasay isku xirtaa waa waddada keliya ay isticmaali jireen ay u isticmaalaan gobollada dhexe ay u isticmaalaan meeshaas waa meel aad halbowle u ah in ay xarakadu shabaab almujaahidiin ay gacanta u soo gasho na dan weyn ayaa ku jirta Eh, dantaasi waxay noqonaysaa in lagu fara adeego maadaama ilaahay uu ka dulqaaday eh, nimankii gaalada eh, murtadiinta isbahaysanayey Eh, waxaan aadan u bogaadinaynaa waan arrin reerhayn leh ummadda mujtamaca ee deegaanka deganna aad igu farxsan yihiin dagaalka aadan yabaal ayaa muujiyey itaaldarrada ciidamada dowladda federaalka iyo dardarta iyo dhiiranaanta ay la soo baxeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo khubarada amniga ay ku tilmaamayaan inay aad u xoogaysteen oo heerka ay hadda marayaan aysan weligood gaarin sida uu sheegayo idriis xasan faarax oo ka mid ahaa saraakiishii dowladdii siyaad bare Ee, waxaa kaloo ayaan daraa fi taariikh intaan xasuusto meel taliye ciidan uu joogo oo inta la soo weeraray taliyihii ciidamada uu cararay fi taariikh lama sheegin taliyihii dhan oo ay- ayaa meesha joogay shuute wararka ay helaynana ciidamadii kale way dagaalamayaan asigana meesha wuu ka cararay maxaa arrintaas keeni karaa isleda walla hadda shulka waa kii yidhi askarta ku tooganahayay markay soo cararaan ee, maxaanku idhaahdaa hella toogto ee, lahaa dagaalka askarta kasoo cararay haa marka dee dabcan dee asaga in la toogto waay iyo odowaayo horta dagaalku wuu daba dheeraaday dadka soomaalida waa inay ogaadaan dagaalku wuu daba dheeraaday labaatan sano ayuu hadda maraya labaatan sano intaana lacag balaayiina baxaysay maantana waa maalintii ugu xoog badnaayeen al-shabaab waay fi taariikh awood noocaan oo kaleeta weligood lama hayna soo bixin intii intay jireen cali jayto oo ka mid ah qabqablayaasha macuusuleyda oo ka hadlay awoodda ay al-shabaab la soo baxday ayaa sheegay in ciyaar ciyaar aysan hoggaanka ciidanka uga bixin aadan yabaal oo ay la kulmeen dagaal faraha looga gubtay oo al-shabaab ay ku awood roonaatay aadan yabaal oo taliyihii xoogga iyo guutooyin ciidan ay joogaan lama odhan karo dib u gorasho ayaa dhacday amaba looga baxay ee xoog ayaa lagu qabsaday ayuu yidhi cali jayte wuxuu xusay sida ay hadda wax ku socdaan haddii xaalku uu sii ahaado in shabaabku iska dhaaf muqdisho ay qabsan doonaan hoteelka uu muqdisho ka degan yahay aadayabaal meelaha la qabsaday oo shabaabku qabsaday hadda aboorri oo kaleba ayay ka mid tahay way ka weyntahay waa degmo waa runtaa laakiin dee yani guushu maalin walba gacantaada kuma jirto aduu hadda ma is leedahay taliyihii xoogga meel uu joogo iyo saraakiisha ka hosiisa in ciyaar ciyaar looga baxa ma u malaynaysaa maya ma looga baxin waa lagu jabay waa lagu dagaalamay xoogaa loogu dagaalamay haddana de gacantu waa isgaadhaa sidaan xogtan hayo dabcan de khiyaamooyinay suubiyeen ay dhoolow wakhtiga la galay meeshana waa habeen saan qiyaasayo haddaan gacan lagu dhufan hoteelkaana imanayeen muqdisho iska dhaa haddaan gacan lagu dhufo oo aan laga hortegin ma fahamta adig haddaan laga hortegin oo ay- aan lala dagaalamin meel walba weytay karaan aadan yabaal waxay talis ciidan u ahayd gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud furashadeeda ayaa ka dhigan jab xoog leh oo dowladda gaaray bishii disembar ee sanadkii ciidamada dowladda federaalka ayaa guluf militari ku qabsaday degmada aadan yabaal howlgalkaas oo qayb ka ahaa wejiga koobaad ee dagaalo ballaaran oo xilligaas uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud qabsashada aadan yabaal waxay dowladda u aragtay guul istaraatiiji ah oo muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda federaalka wixii xilligaasi ka dambeeyey magaalada aadan yabaal waxaa gebi ahaanba ka barakacay inta badan dadkii deganaa ah oo intooda badan miciin biday tuulooyinka ku hareeraysan amaba meelaha ka baxsan magaalada iyagoo ka cararay dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan ciidamada dowladda federaalka waxaa magaalada ku haray tiro kooban oo dad ah kuwaas oo ay duruufaha jira ku qasbeen in ay ku sugnaadaan magaalada si ay u ilaashadaan hantidooda iyo guryahooda maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda ayaa faraha ka sii baxaysay waxaana kordhay tacadiyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu xaduudbay cirdiga haweenka muslimaadka ah ee deganaa aadan yabaal waxaa kufsi ba'an lagula kacay tiro haween ah waxaana aad looga xumaaday oo la xasuustaa bulshaduna gaartay in la kufsaday hooyo sagaashan jir ah cabdulaahi xasan caray oo arrinkaas ka hadlay ayaa barnaamijka diiradda jimcaha ee warbaahinta alfurqaan u sheegay in duulaankii dowladda ee aadan yabaal uu saameyn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha dhaqanka iyo waxbarashada magaalada wuxuu tilmaamay in aadan yabaal ay ahayd magaalo leh dhaqdhaqaaq bulsho oo xooggan balse duulaankaas uu sababay burbur muuqda oo dhinacyo kala duwan leh duulaankaasu wuxuu ahaa duulaan eh, duulaamadii gaaladu ay soo qaadi jireen kii ugu daray ahaa xamladaasu xamladii eh, xasan gurguurte ee labaaday ahayd eh, hadda kahor mar etoobiyaanka ay ay ahayday markaanna markii labaad ay ahayday markaan labaadii waa ka duwnaa kii hore waayo mujtamaca meesha deganahay mujtamac nadiifa oo danahooda qabsada oo xoolo jir ah oo beeraley ah ayay ahaayeen ee, waxbarasho diiniya ka jirtay mar walbaba haddii gumaysi uu yimaado ama ay yimaadeen eh, gaalo iyo murtadiin ay yimaadeen waxay baabi'iyaan xagga diinta marka hore waa baabi'inayaan xagga dhaqamadana waa baabi'iyeen waayo qamrigii iyo qaadkii iyo waxyaabihii lamidkaa la keenay xagga diimina dugsiyadii waa dum- waa- waa dumiyeen waxbarasho meel laguma hayn caafimaad meel laguma hayn dadku een, iyagaa dilayey iyagaa boobayay hantidooda qaadanayay waxaan u goobjoog loo ahaa oo ummadda mujtamaca noo sheegaysay hooyooyin hooyo sagaashan sano jirta in loo dhacay gurigeeda iyada la kufsaday hooyada la kufsaday gacan laga jebiyey gabdho qamri la siiyey oo la xoogay oo guryo la geeyey kuwo kaloo jidad ka maraya ee sidoo kale lagu sameeyey waxbarashadii diiniga ahay waa waa la baabi'iyey mid maadiyana lamaba keeninba marka dadkaasu dad dhaqamadina baabi'iyey diintii baabi'iyey baabi'iyey waxbarashooyinkii maadiga ahaa noloshii dadka iyo xadaaradii diimeedee meesha ka jiri jirtana waa laga titiray gabdhihii eh, kuwii meesha ku haray indhashareeradiyaa laga bilaabay kadib haddana jalbaabadiyaa laga qaaday meeshaas xadaarada diimeedee meeshaa ka jirtay ummaddu cabaadii ka tagnay waa la baabiyey cid alla ciddii lagu tuhmayna waa la qabtay eh, xabsiyaa la geliyey kadibna godka ay ula baxeen eh, godka jilcow ayaa lagu aruuriyey Eh, marka sidaasay ahaday nimanka dhaqankoodu dhaqan ahaan sidaasay u baabi'iyeen cid walba ciddii goobjoog ka aheeda mujtamac aheedoo meesha goobjoog ka aheeda wax ka carara ee baadiyaha ka gala iyo wax xamar ka gala intii la nooleedna no- nolol iska qiyaaliya ma- maalintiina mar ay eh, magaalada soo gala marna ay ka baxaan ay kula noolaayeen dadku eh, inay hadlaan waa loo diiday waxaa loogu diiday eh, ninkii ee oday haya meel jooga markuu markuu hadlo adiga xiriiraasaa waa leedaha la yiri wiilkii sidoo kale ee, asagana ay shacair ka muuqato waa la qabtay waa la xiray waxaa loo bixiyey marka waa taageerayaal shabaaba la yiri marka la dagaalankaas iyagu dowladnimada ay sheeganayeen waxay ahayd dowlad ku dhisan shacairta iyagu ay wateen oo ahaaday la jirka gaalada iyo dimuquraadiyadda ay hogaaminayeen wiilku inuu jaagada jarto kii aan jaaga u jarrayn ee sunno ay ka muuqato waa la qabanay gabadhu inay dirac khafiifa soo qaadato la geeyo meelo oo oo maaragtay ii sheeg is imaatina ah ee la geeyo sidaasay ahaayeen dilkuna joogta iskaha dhexdooda marna iyagaa isku dagaalamayay marna iyagay dilayeen inta hadda ku dhimatay ilaa tobaneeyo qofood oo maqaaxidahooda gadanaysa ama magaalada gudaheeda socotaa lagu dilay intay iyagu xabadaha ay isu wadeen ay ku dileenna tiro ma laha ka hor intii aysan ciidamada dowladda qabsan degmada adayabaal magaaladaasi waxa ay ahayd magaalo deggan oo dadka ay ku noolaayeen xasilooni nabad iyo amni waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq bulsho oo dadku waxay ahaayeen qof weliba waxa uu yaqaano mid la soo shirtaga kuna maaraya noloshiisa laakiin tan iyo markii uu dhacay duulaanka dowladda ee degmadaasi sawirka magaalada iyo xaaladii ay ku sugnayd ayaa si buuxda isku bedelay nabadoon daahir cadow oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe iyo warbaahinta alfurqaan u sheegay in aadayabaan iyo tuulooyinka ku teedsan markii ay qabsadeen ciidamada dowladda federaalka ay noqdeen meele ay ka socdaan falal isugu jira fisqi iyo fasahaad oo ay geysanayeen ciidamada dowladda federaalka nabadoonku waxa uu xusay in la xiray dugsiyada qur-aanka kariimka ahaa isagoo docda kale carabka ku adkeeyey in dadka deegaanka lagu hayay caburin joogto ah oo laga hor istaagay inay diintooda bartaan aadan yabaal dadkii aan ugu tagnay waa dad si kasta loo ihaanaystay wax weliba oo dhibaato ah waa la dhadhansiiyey ayuu yidhi nabadoon daahir cadow cadowga ilaahi waanu waa dul qaaday aad baa la difaacayay alkowsar haddii laga tegey aad baa la tegey degmada xoogeeri oo isku xirta eh, hirshabeelle ilaa galmudug meesha isku xirta oy istaraatiiji meesha taagnaayeen waxay aheeday aad baa lay xoog ku haysteen dhowr iyo toban meelood ay ka deganaayeen ilaahay cadowga waa naga dul qaaday ilaahayna waa naga jabshay Eh, in badanna meeshaas waa taaganaayeen faksi iyo fasaadayna ku wadeen waxay dadka ugu qudbayhayeenay eh, markay u soo soo kulmiyaan rag iyo dumar soo kulmiyaan war madiina laydin bari jaray war ma iskuula laydin bariyo dadka dhihi jireen marka ay yimideen dugsiyaashii qura in la xiray kii iskuulka la xiray intaasaa iyuka laga dhaxlay wax diima aan lagu hayn wax dada aan lagu hayn dadkii la dhuunshay bey-adoori iyo luqadoori iyo kayfadoori socodkoori baa la dhuunshay iyo mad iyo suuradoori meeshaas ilaahay cadowgaas waa naga dulqaaday ilaahayna nooma soo celi doonya biidnillaahi sidiina aan iskaga dulqaadnana hawshaasu kulle kitaabka ilaahay ayaa lagu maamuli jiray degmada aadaybaal haddana raayaddiyaa nooga taagan alxamdulilaahi labadan maalmood raayaddii tawxiidkaa nooga taagan shacab iska dhega taagsan xabad lagu waalay guryo hore xabada lagu dulduleelshay guri fayow looma tegin dad fayow looma tegin amba hooyooyin ha naqdaano amba wiilal ha naqdaano dadkii oo lunsanoo baaba'sanaa loo tegey meeshii haddii aan tagnay oo dadka asuna aragay dadkii foolkuu biyamarsaday dad soo dhoweyn wanaagsan ou naqday marka soo dhoweyn wanaagsan dadka waa nala soo dhoweeyey hadday aabaalta waa nagula soo dhoweeyey hadday meel kasta tahay shabeellada dhexe haddii la galay waa nagula soo dhoweeyey dadkii hooyooyin iyo aabbayaal iyo wiilal si farxadaanu kula soo dhoweeyey ilaahayna cadow waan naga dul qaaday alxamdulilah dowladda federaalka waxa ay marar badan ku celcelisay hadalla ay ku sheegayso in al-shabaab ay yihiin caqabadda ugu weyn ee hortaagan horumarka amniga iyo barwaaqada ummadda soomaaliyeed hadalladaas ayaa u muuqda kuwo ay ku doonayso in ay dowladda federaalka iska indhatirto kaalinta iyadu ku leedahay duruufaha adag ee ka jira dalka iyo gumaysiga shisheeyaha ka imaanaya ee ay wajahayaan dadka soomaaliyeed waxaa xusud mudan in dowladda federaalka iyadu hormuud ka noqotay oo ay soo horkacday cadowgii soo jireenka ahaa ee ummadda kuwaas oo ay dhibayso inay arkaan soomaalida oo madax bannaan danahooda ka tashanaya go'aanada ay gaaraanna aysan cid kale kala tashan amaba aysan cid u geed fariisan cabdulaahi xasan caraay oo arrinkaas ka hadlay aadna ugu dheeraaday waxa uu si cad u sheegay oo uu ganafka ugu dhuftay in sheegashada dowladda ay tahay wax khiyaali ah oo aanan sal iyo raad toona lahayn wuxuu si gaar ah u beeniyey sheegashada ah in al-shabaab ay yihiin kuwa keliya ee hortaagan nabadda iyo horumarka dadka soomaaliyeed caraay waxa uu soo bandhigay tusaalooyin muuqda oo muujinaya sida dowladda federaalka ay qayb libaaxa leh uga qaadatay in la curyaamiyo adeegyada caafimaadka la dumiyo habraacyadii beeralayda loona gacangeliyo amniga gacmo shisheeye taas oo shacabka ka hor istaagtay in ay aayahooda ka tashadaan si xur ah oo madax bannaan ilaahay wuxuu leeyahay walfitnatu ashaddu min alqatli yow leh arrinkaasu waa arrin iska qiyaaliya waana waxa ay ku hadli jireen weligood ee labada sano iyo barka hadda soo jiray marka taxqiiq la aado maxaa qabsoomay maxaase qabsoomi waayey yaa fidno waday yaase faa'iido waday afartaa qodob marka laysdul saaro ee waxa qabsoomay haddii amkaaniyaadkii dhu- dhulka ka jira la yidhaahdo waddanka waxaa yimaaday hay-ado oo tiro badanaa yimid waxaa yimiday kiristaan buudeesaa yimid yahuudiyaa timid waxaa yimiday shiico waxaa timiday ee, qolooyin diin lawayaala ee, intaasba lacagaa laga soo qaato waa la keena waxaa yimiday dad oo xagga caafimaadka markii la yidhaahna dad waxaa yimiday aidiska beeraaya waxaa yimiday dad oo waxaad ii sheegtaa dadka inta qala xubno xubno dadaa la la'yaa xamar gobolada qaaraa la la'ya dad xubno xubno u gadanaya keliyaha kala baxaya inta guryo dhex geystaan oo afduubaan caruurta yararka ee naagaha ay keliyaha kala baxaan beerka kala baxaan isbee baartiyay ka dhigtaan Een, xagga caafimaadkii noocaasoo u baaba'ay oo dadka sidaas isbeer baarti looga dhiga xagga diimihiina sidaas u baaba'ay beeraha haddii la yidhaahdo hay-ado la keensadayaa jira iyagii dalagyadii way dhex galaan waxay keeneen waxyaaba sun ah oo iyagu daawooyin ay leeyihiin dalagyadii naftirkoodii mar meeshii ay dalagu uu ka bixi lahay ama haddau soo baxaba hay-adaa la wareegaya beeralaydii xilliga uu wax usoo go-ayeen meeshuu asigu qiimo jaban oo ku qaadan lahay waa hay-adaa ka qaadanay mooskoo kale kasoo qaado markuu kasoo qaado shabeellaha hoose markuu kasoo qaado ex control markuu imaanayo waxaa imaanaya waxaa laleeyahay waa la baara eygi waa hurdaa laleeyahay eeyaa baara halaleeyahay eygi waa jiifaa mooskii iyo qudaartii yaanyadii iyo waxyaabihii lamidka ahay Een, meeshaasi waxay taagnaayen saakasu wuxuu yimiday galabta sagaal saaco eygi ka caala leeyahay waxaa soo socda turki ah waxaa laga soo qaaday een, yaanyo oo qudaartiya ah laga soo qaaday inta qudaartaasu diyaaradda soo saaran tahay eygaana hurdaa laleeyahay marka qudaartaasu timaado ee suuqa gasho ee ay gedmayso ayaa tan tana la daaya xagga beerihiina sidaasay ka ahayd xagga askariga marka la yidhaahdo dhaqan xumada la baray maraykan iyo hay-ado kale nooca oo shirkado ah al- aa la keensaday shirkadahaasaa dhaqan xumo baray dhaqan xumadaasi waxaad ka dhegeysan kartiin meelaha qaar markay hadlayaan ciidamadii loo diray ee eritrea oo kale markay hadlayaan aad ka dhegeysan kartaa qaabka dhaqan xumada loo baray kuwa la- kuwii la geeyey uganda sidoo kale kuwa kaleo meelaha kale la geeyey sidoo kale waxyaabaha lagala kulmay een, tiro ma lahan aaday u tiro badan yihiin khasaaro marka haddii la yidhaahdo khasaaraha ugu badan ee dalkan iyagoo ku yimid dhallinyartii waxbaranaysa lasoo kaxeeyey dagaalaa lasoo geliyey inta ku baaba'day ee dagaalkaas tiro ma laha sababtoo ah ninka haddii qora loo dhiibay ee la yidhi qoragan qaado waxaad naqataa een, macaawisley qoragii markuu qaatay ee dagaalkan galay waa iska tageen meeshaanay mareen hiiraanay galeen hiiraan inta inta qabiiloo degta mid walbaba qorayo meeshii la la galay Ee, galguduug sidoo kale u u la galay waa ka laysku leynayo cabuud waaqiya inta udhexays waatan laysku leynayo bakooliya inta udhexays waatan laysku leynayo degmada aadibaal iyo inta udhexaysa bulaburde ilaa jalaqsi inta udhexaysa waatan laysku leynayo asbaabahaasoo dhan waxay asba asbaaba uu ka dambeeyey xasan sheekh iyo xulafadiisa dastuurka iyo ku dhaqmaysaa ii sheeg ee, dhaqamada xun wuxuu u saxiixay kuwaan hoos uu ka saxiixay iska dhaafe kuwa cadaanka uu u saxiixayo in cid alla cidi doonta ay soomaaliya soo soo aadi karto badihiya uu saxiixay wiilkiisiyo wuxuu ka dhigay een, ninka u qaabishan qey- qeybta malayga malaayihii waa kaas waxaa la keensadaa shabaagyo waaweyn oo dad kale noocaha lagu xiray waxaa ka daba cararaya guuxa lagu soo yeerina markabkii asoo shabaqi jiidaya cod dheer meel dheer kasoo yeeraya bahal uu necib yaha waaye shabaquu ku aruura waa la qaatay waa waa la gatay shidaal shidaaladii hala qoto wiil macdanadii kale oo ahaa dheemanka ama luulka ama dahabkii sidoo kale ugu fasaxay khasaaraha dalkan oo u keenay cid kula xisaabtamaysa kolley ilaahay ha noo keeno dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe lix iyo tobankii bishan abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka ayaa hadalhayn ka dhex dhaliyay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dadka ka falceliyey dagaalkaasi waxa ay u kala qaybsameen saddex garab garabka koowaad wuxuu ka koobnaa dad ansaar ah oo qaab manhaj diineed ula dhacsan al-shabaab iyo kuwo kale oo wadaniyiin ah una arkayay dagaalka mid muhiim u ah difaaca dalka iyo la dagaalanka mooriyaan shaati dowladeed huwan oo dhibaatooyin ku haya dadka qaybtaasi koowaad waxay ahaayeen dad isku aragti ah si weyn ayayna u soo dhoweeyeen weerarka aadan yabaal iyagoo muujiya farxad iyo bogaadin qaybta labaad waa dad taageersan dowladda federaalka oo si gaar ah uga naxay suurtagalnimada in aadan yabaal mar kale ay dib ugu laabato gacanta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dadkan waxay walaac ka muujiyeen saamaynta ay arrinkaas ku yeelan karto mustaqbalkooda iyo xaaladda muqdisho dad saddexaad ayaa jiray waana kuwa isaga aamusay xasan axmed nuux oo loo yaqaano qori oo ka mid ah indhergaradka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dadka arrinkan ka falceliyey isagoo la hadlayey barnaamijka diiradda jimcaha ee warbaahinta alfurqaan wuxuu si cad u sheegay in aragtida dagaalka ee aadan yabaal ay ahayd mid lagu kala duwanaa balse isaga iyo dad badan oo kale ay si gaar ah ugu riyaaqeen khasaaraha xooggan ee gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalkii shalay meesha ka dhacay cid kastoo caqli leh oo dabka iyo biyaha kala garata ama habeenka iyo maalinta kala garataana ama muslima oo diin islaam inay leedahay aaminsanba inay islaam tahay way ku farxaysaa sababto ay tahay kitaabkii ilaahayna meeshaas kor buu ugu sarakacay kitaabkii kufaarta iyo baybalkii iyo kaniisadii iyo dadkiidiina way digeen taxta hoosay tageen waa ay baabi'een marka aragtiyahaanna waxaan u aragnaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa guul uuna siiyey oo dadka muslimiinta siiyey oo mujaahidiinta siiyey oo qof kasta oo damiir leh bal iskadaa dadka xataa wadaniyiinta sheegta oo dalka raba dad waxaa jira diinta islaamka inaan lagu dhaqmin ay u muuqato laakiin dadku in soomaali la ahaado oo soomaaliya waxyeelato aaminsan xitaa ayaga way ku farxayaan sababto ay tahay ciddii soomaaliya ay ka degi weysay oo diinkeedii faragelisay oo maalkeedii faragelisay oo dhulkeedii faragelisay oo dabadda faragelisay oo hawada faragelisay oo islaamaha faragelisay oo ragga faragelisay oo wax kasta oo tiiro soomaaliya leedahay inay jeebka gashato ayadu maamulato ku tala gashay dadkii lahaana marti ka dhigto oo diintoodii dhaafido ayaa meeshaa ku duntay aad baanan ugu faraxsanahay waanan soo dhoweynaynaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle ayaa si qasab ah u ciidameeyey dhalinyaro badan oo ku noolaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanadii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ay ku qabsadeen duulaanka uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud waxgaradka deegaanka ee diiradda martida ku ahaa ayaa sheegay in dhallinyaradan lagu qasbay in ay ku biiraan ciidamada dowladda waxay sidoo kale sheegeen in arrintan ay qayb ka ahaayeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka kuwaas oo danahooda siyaasadeed ka hormariyey danta dadka ay sheegtaan inay matalaan cabdulaahi xasan caray iyo daahir cadow oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda magaalada aadan yabaal iyo deegaanka alkowthar ayaa si adag uga hadlay ficiladaasi iyagoo si weyn ugu eedeeyey siyaasiyiinta gobolka inaysan wax dan ah ka lahayn shacabka balse ay yihiin calooshood u shaqaystayaal raadinaya dana gaar ah oo aan ka tarjumaynin danta guud waxaan leenahay annaga hadda deegaankan gobolka shabeella dhexe waxaa taagnaay ninka la yidhaha odawaay gobolka shabeellaha dhexo u dhashay ninka la yidhaha shuute gobolka shabeellaha dhexo u dhashay waxaa taagnaa sanay isaguna gobolka shabeellaha dhexo u dhashay ninka la yidhaahdo xasan dhicisow oo taliyaha boliiska hirshabeelle ahay waa taagnaa gobolka shabeelle dhexo u dhashay rag kaleoo tiro badana aa jiraan waxaan leenahay wax dana oo ay u hayeen mujtamaca degaankan degan gobolka shabeelle dhexe haba yaraatee ma jiraan sandareerooyin ay soo qaateen nin wal markuu meesha fadhiyey oo ciidanka meesha ku celinayey wuxuu qaadanayay geelgub asagoo joogaa waxaa yimiday nuurfareyga asagoo geelgub joogaa waxaa u yimiday ninkii oo sheeganayey ahlu sunna waljamaaca sheeganayay somow waxaa u yimid asagaasaa yimiday geelaan ku wadaa u yidhi asagii lacagow asaga siiyey lacagta markuu siiyey geel kala baxa uu yidhi intaana u qaata idinku mushkaayad saraakiisha meesha joogtay asagiina maalinimo ka tegey si uusan dhib aysan meesha ugu soo gaarno dhaawac ugu soo gaarno uusan xanuun u dareeminow asaga baawarka uu ku yimid oo ku naqda asagina dabka dabka loo soo diro wiilasha soomaaliyeed dabka loo soo dirayo kunturaadaha lagu qaadanayo waxaan leenahay haddaad og tihiin iyo haddaadna ogeyniba kunturaadaa laydinku qaadanaya waxa la gadanaya waa adiga wiil walba markii oo kunturaadu dhammaato waa la- waa la kala tegaa xamaraa la tegaa ama meelaa la tegaa markii cabaar la jooga waxaa la leeyahay eh, dagaalkii waa soo laba kacleeyey haddaan baxaynaa keen shidaal iyo lacago iyo eh, baabuur cusayba iyo keenaa la leeyahay keentii la yiriyaa aa lagu soo wadaa wiilkaanow adiga qalbiga miyaad la'dahay ma qalbigaad la'dahay haddii ay kugu yaraatay aragti dheer oo aragti diimeed aadna lahayn war ma qalbigaad la'da ma lagu gadanaa ma dibic safar loo wadaa tahay war adigu sow nolol ma lihid sow se hooyo iyo aabbe iyo caruur kaama dambeeyaan war maxaad u socotaa maxaa kaa maqan ma inaad diintaada burburiso oo dalkaaga burburiso oo dadnimadaada burburiso oo hooyada aabbaha la gaajeeyo ee la yidhaahdo hooyada aabbaha badar looma gey karo een, degmadii deganeed xasan sheikh iyo ragga lamidihii waxay leeyihiin hooyayaashood iyo aabbayaashoodii ilmahoodii iyo ah, ho- naagahoodii dibadahay u jiraan qaarkoodna xamaray u joogaan adiga hooyada markay ku nooshahay tuulooyinka ama degmooyinka ay ku nooshahay ama goboladan maxaa badarka loogu diiday haddaad garaad leedahay war hooyada inay gaajo u dhimato ma- maad adiga dagaal ugu taaganta waxaan leenahay waa la idin khalday haddaadna khaldanaynana waad waalan tihiin ha- aan waalida idin haysana mid maahan aad ka soo noqonaysiin haddii aadna ka joogina haddii aadna ka joogina oodna garaadkiinu idin siin inaad ka joogtiin waxaad la kulmi doonteen biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xabadda islaamkaad la kulmi doonteen biidni illaahi mana idinka baaqa doonto dalkan een, diinta islaamka lagu dhaqeeya nooga taga nooga taga xaywaannimadiina ha laydinka gato dalalkaas sidii fagnar camal ha laydin wada ke- eh, wadamada ay dagaaladu ka jiraan ha laydinka gato oo dhulkaas ka dagaal u dagaal taga waxaan leeyahay in wiil soomaaliyeed la baabi'iyo ee aan askari soo marin ee qab- qabaa'ilo la isku diro ama wiil soomaaliyeed oo askari soo marin inta saddex biri qoray la tuso dagaal la soo geliyo dadnimo idiin naqon mayso in wiil soomaaliyeed ee beer falanaya xoola ilaashanaya la yidhaahdo macawisliya tahay qora loo keeno qabiilkii kale ku dilo dadnimo maaha ee waxtarna idiin naqon mayso waxaan leeyahay marka anugu haddii aad wax garatiin ee, waad- waadba garateen oo waad ka aali laheedeen wax ma garatiine dadka soomaalidu annagaa ku dhex jirna mana idin rabaan xoogna soomaali wax kuma tarto xoogna wa- looguma tali karo soomaali wakhtiga xasan sheekh maxamuud ah, xasan gurguurte uu hadda taagan yahana lixda bil ama toddoba bilo u dhimana wax ku noqon maayo mustaqbal dambana soomaaliya ugu soo- dib ugu soo noqon maayo ninka la yidhaha odawaay iyo saraakiisha lamidana dagaal diimeed ma yaqaanin dagaal diimeedu maaha wax oo maanta inta bilowda berri dhamaahay dagaalkan diimeed maanta haddii ragga jooga ay tagaan al-itixaadaa soo jiray ixtisaamaa soo jiray maxkamadiyaa jiray al-shabaabaa jira mustaqbalkana sidaasi u soconaysa ilaa qiyaamu saacahana jihaadkan wuu wuu soconaya waxaan leenaha marka ummadda soomaaliyeed danta keliya ay ku heshii karto kuna noolaa karto kuna jiri karto diinta islaamka waay ee ama diinta islaamku dhaqa ama ka wareega booska aad joogtiin waxaana leenahay booska aad joogtiin inaad ka wareegtiin aa idin khayr badan iyadaasana leenahay ee hadda ragga la sheegayo oo afarta oo shuuta iyo odawaay iyo xasan murtad iyo nimankaas sanay kulley hadda wakhtigoori iku iyo kaa dhunshay rag sidiisa dan u naxaayana dad u naxaayana maaha rag diin u naxaaya maaha siiroo rag oo waxay ahaayeen iku dadna aan ka naxayn sidiisa moogtahay nin dhashaahu ee kama naxyo umana arwaxay ahaayeen iku ilaahay rag owlaad asutri ahaayeen ilaahayna ummaddiisa asaa yaqaana ee ilaahay iyokaa u atixaanyey inuu hadda ummaddan iyo waxay rabaan iyokuna cadaab iyo qoryad naar u shadan iyo ka dhigaanay rabaan waxayna isku haleeyhaan magag iyo un ay isku haleeyhaan ilaahay aydiisa qur-aan wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan katiiratan bidni ilaahay saasuu aydiisa qur-aan ku leeyahay magagna gaala wax ku tiri mayso hadda waqtigu maanta waa la siman yahay fursad doori iyo kaa soo dayacay haddana maanta fursad doori aniga waxaan ugu baaqayaa hadda waqtiga dadka daba jooga aan leehay oo baaq ugu dirayaa ee raggaas ewel iyo ku dhunsanay oon wadda aan haysan wadday haysan la arag ha kasoo haraanaan leehay baaqaasaan u diraya aniga inay kasoo heraan ee diintoor iyo ki- dadkoor iyo kasoo naqdaan in meel oona iyo jadda lasii gabawshado oo alkowsar lagasii baxsho oo shabeelle dhexo ee alkowsar iyo ceelbacad iyo aaday baa lagasii baxsho ee hiiraan lasii gelsho maantana looga duulo inya mataqaana dhulkaas la geeyo looga duulo waqtigoor dhusha dad umihi ahaayeen dad geeley ahaayeen sidii hilbo hal qalana waxaa la siiye qorya meel lagu siiyaa meel la yidhaha jadda aabali alkoosan wixii la qorya loogu qaybshay nin rid yaqaana kuma jiro qorigiisa duu qora ku daray nin ka yaqaana kuma jiro ummaddaas baqa waxaan u diraa inay kasoo haraan xoolahoori iyo dadkoori iyo diinkoori ay kusoo laabtaan raayadda tawxiidka meeshay ka taaganta ay noogu yimaadiin gacmo furan iyo qowl wanaagsan ayaanu ku soo dhoweyhaynaa haddana waa noo dhow yihiin aad baal meesha layraan hadda u taagannahay waaba kasii horraynaaba meel walbaaba meeshay nus saaca socdaan kitaabka ilaahay raayadda meelay ka taagantay ma hayaane raggaas inay nala soo xiriiraan na soo raadsadaan kitaabkaas ilaahayna ku dhaqankoor iyo ku dhasheen ay ku xalaal ahaayeen haddana ku noolaadaan intaas baaqaasaan u daraynaa marka laga yimaado degmada adan yabaal waxaa muuqata in dagaalyahanada al-shabaab ay si istaraatiiji ah ugu sii fidayaan deegaano kale oo muhiim ah iyadoo gobolka hiiraan uu noqday mid ka mid ah meelaha ay afka saareen oo meelo badan ay isku iririyeen saacadihii hore ee maalintii arbacada ee toddobaadkan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gaaray deegaanka yoosooman oo ah tuulo buuraley ah oo leh muhiimad istaraatiiji ah deegaankaasi waxa uu leeyahay marino muhiim ah oo ku xira waddooyin badan oo gala dhowr magaalo nabadoon cabdiraxmaan xiiri barre oo ah nabadoonka guud ee beesha xawaad leh ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay aboorey iyo sooman u leeyihiin al-shabaab yosooman iyo aboorey waa meel istaraatiiji ah waxaa marta wadda isku xirta ceelbuur iyo maxaas dhinaca kalena muqukuri iyo beledweyne dhinaca kaleetana matabaan iyo teedaan iyo hees dhinaca kaleetana tardo iyo ilaa xalfuleyna ceelbar gasha dhinaca kaleetana gasho buuro barde wadda istaraatiiji oo caalamiya waayaan waa meel islaamka halbowlow aheyd gaaladuna ay rabtay in islaamka ka lugooshay ka caraqlaadayso isku daysday rag ayaana u jilib dhigay oo warkay rabeen yidhi waa beentiin ilaahayna uu runtood ka dhigay oo u babac dhigay oo jebiyey oo eriyey oo ka diiday wixii macaasidahay raadinaha ka diiday oo ka diiday in ummadda cunaqabatayaan amay u diidaan dalkooda ay diintooda u diidaan dadkii rabay u diiday oo ku soo celiyey gacanta muslimiinta waana meel saaka shareecada islaamka laga oogayo lagu shaqaynayo diintu ka nuurayso saakay dadku ay degan yihiin nidaamkeedu oo shaqaynaya galalku ay biyeysan yihiin baraagu ay shaqaynayaan ceelku aboori u furan yahay baraagta ee macnaha biyadhiga iyo sooman biyacab leeyahay waxaana ku sugan ragga mujaahidiinta oo ilaahay makansiiyey oo aan ka nixin reer iyo guri aan ka nixin oo wuxuud ay yihiin u shaqaynaya in dhiigga dhiigooda ku bixiyaa shareecada islaamka iyo diinta islaamka iyo kitaabka inay kor noqdaan kaliya u shaqaynayay raggaasaa ilaahay taladooda uu ka aqbalay ayagaana ku sugan wax walbahaale wax shirkoo laga qabana ma jiro waxaana isleeyahay haddii alla idmo waa sugnaa doontaa oo gacanta islaamka ku sugnaa doontaa kuna sugan tahay hadda baraha bulshada ayaa si weyn loogu wadaagay sawiro muujinaya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo howlgallo ballaaran ka wada buuraleyda yosooman ee gobolka hiiraan sawiradaas ayaa si xooli ah u faafay waxaana muuqata in buuraleyda yosooman ay noqotay furun cusub oo dagaal isfidinta militari ee ciidamada al-shabaab ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ay wejigabax kala kulmeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay shabeellaha dhexe reer hiiraan ayaa si weyn u falaaqeeyey xaaladan cusub ee soo korortay iyadoo dad badan ay dareen kala duwan ka bixiyeen howlgallada socda qaar ka mid a dadka deegaanka ee ku sirmay dhalantaydka islamarkaana taageersanaa dowladda federaalka ayaa muujiyey cabsi iyo walaaca ku saabsan dib u soo noqoshada al-shabaab halka dadka kale ay soo dhoweeyeen imaanshaha ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo ku sifeeyey guul cumar axmed siyaad oo ah nabadoonka beesha yabar madaxweyne ee xawaad leh iyo nabadoon xiirey ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay inta badan dadka hiiraan in ay aad ula dhacsan yihiin sida ay wax u socdaan aragtida reer hiiraan haddii tahay culamaa uddiin iyo haddii tahay odayaashii iyo haddii tahay caaqiliintii iyo haddii tahay needgaradkii iyo haddii tahay ummadda caqliga saaxiibku e waxay u arkaan in ay tahay dhaqdhaqaaqaas laga sameeyey guul u soo hooyatay inay tahay dadkuna wax u qaybsamay saddex shay u qaybsamay subaxa aan joogno haddii ilaahay yidhaahdo nin awal cabsiyu haysay oo cabsoonayo saas miyaa dhihi karin haddase dhawaaqi karo yooyuu hoosaa bilaawday war hoosaa bilaawday isgaarsiin hoosaa bilaabatay intaan wax ka bilaabatay nin hadda kiiya kuma jirno warkiisa bulshada reer hiiraan waxay u aragtaa guul u soo hooyatay intii waxgarade ama caaqiliine guul u soo hooyatay u aragtaa waa u indhadheer tahay waa u hanqal taagi sidaas waaye aragtidayda waa isla qabnaa rag badan wada xiriirnay allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahadle subxaana watacaala arrinta meeshaas ka dhacday waa arrin mudan ilaahay in lagu mahadiyo ilaahayna waa u mahad celiyeen reer hiiraan inta wax garata inta wax garan la- oo la maamulo lama raba inta wax maamuso aqligale ama islaamka eh, wax la wadaagta waxay u ah- waxay soo dhaweynaysaa arrintaas waana ku faraxday gacmaha midigta iyo bidixdayna ku qaban doonaan insha allahu tacaala naf iyo maalna waa ula diyaar saakay wixii tagay tiigsimaad male Eh, arrinteeda gabaykee hadda kor ku jirta gac- gabay ahay wax ku jiray hashi kaa dhunta mar bay hila timaada waxaa ka waday haddii halo kaa dhunto maalin baad ceel ka heshaa marka waxaa leeyahay baadidii lunta waa la helay waana ilaahay xaggiisana waa ka dhamaystirmaysaa waana lagu faraxsan yahay ilaahayna waa laga rajaynayay salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markii dowladda federaalka ay ku jirtay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay waalidiin badan ayaa bilaabay in wiilashooda ay kala soo baxaan ciidamada dowladda federaalka waxaa garadka diiradda ka qayb galay ayaa ku baaqay inay isbarqabtaan askarta dowladda federaalka iyagoo isweydiiyey sababta ay ugu dhimanayaan dagaal aanan kooda ahayn nabadoon cabdiraxmaan xiirey nabadoon xasan quri iyo nabadoon cumar siyaad ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo waxa ay u dagaalamayaan iyagoo dhanka kale fariin u diray ciidamada safka dowladda ku jira waxay u dagaalamayaan cid taqaani ma jirto sababto ay tahay dadku waxaa jira dad miraha cuna iyo dad daaqa oo geedaha cuna dadka miraha cuna oo raashinka cuna oo hilibka cuna waa la yaqaan waxa ay rabaan laakiin dadka daaqaahi dadna waa ay ka tageen xoolana maaha waxaa la dhihi karaa nimankaasi waxay u dagaalamayaan iyo waxa ay doonayaan midna lama yaqaan dadna way ka tageen oo waa daaqaan xoolana maahan oo lama qasho waa ay sabab nin soomaaliyeed oo labaatan jira oo dhulkiisii jooga oo la leeyahay haddaad iridda ka baxdo waa lagu toogana oo shuutaa ku xukumaya toogaa lagugu xukumaya haddana jooga muxuu ka cabsanayaa ma geeri baa geeri u dhaanta haddana loo wado xabad haddana loo wado in gaalnimo lagu dilo oo diin islaam asagoo ka soo horjeeda la dilo marka haddayba caqli leeyihiin meesha shuuta ku xukumayo oo ku dilayo oo ku gumaysanayo oo ku dulaysanayay ka tegi lahaayeen hadday caqli leeyihiin war sabab adugu ma muslim baa taha hooyadaa ma la mehriyey aabbahay hooyada nikaax ma isu guursadeen diintay isu guursadeen maxaad uga cararaysaanoo isweydii lahaa hadduu caqli leeyahay maxaad u daaqaysaa dad baa tahay geedaha kenya laga keeno oo lacagta laga bixinayo maxaad u cunaysaa ay isweydii lahiin bataatanba ma garanayaan waxay u dagaalamayaan jeebka xasan gurguurto inay lacagi gashay u dagaalamayaan ayaguna diinna beelaan deeqna beelaan naf beelaan luga beelaan indhan beelaan ay ziira soo istaagaan jeebka xasanna lacag gashay wax kale u dagaalamayaan garan maayo waxaa ka macaashaya nimanka badaha la siinayo oo leedahay shidaal baad qodanaysaan meel heblaad ka soo degaysaan iyo ninka oo- ee, nimankaas markuu wax siiya asaguna biyacabaal ka helaya iyo shaydaan baa ka macaashaya nimankuna caqli ma laha tusaale ahaan ma macaashaha lagama macaasha hore loo dhiiyo ma macaashaha laga macaasho waxaa ka macaashaya ninka ku gadanayo iibsanayo gaalada maraykanku ka mid yahay iyo turkiga ka iibsanaya oo badaha ku bedelanaya oo saas dadku la heshiinaya oon hooyadiis aabihiis walaalkiis midna ahayn oon asaga wuxuu taray ninkaasaa ka macaashaya meelan diinu aalin oo islaamnimo aalin oo macaasiyo taalna inaysan roonaan lahayn waa loogyahay amaa laakiin beentooda ayay ku quruxsadaan annagaa idinka fiican annagaa dadkaas ka fiican annagaa xagga keenina xagga roob keenina baradaan keenina biyaan keenina dadkay dhahaan agteen ammaan bay dhahaan ilowna waxay u jeedo ilaala ka dhambalayim dadku aqli haddii li aqli kuwa aqliga leh waxay og yihiin inay nimankaas wanaag agtooda aalin oo xagga loo ordo islaamka mujaahidiinta xaggooda maxkamadaha ka fura xaqa lagu kala qaataa waa lagu kala nabad galaa gabdhaha lama kufsado xijaabka la qaataa waa la indha shareero yahay shareecada wax lagu kala fujidaa meeshaanu meel diinu taalo meel diinu aalina roonaan maba taalo maba imaan kartaba ilaahay buu kuma sheegin Ee, dowladda ridada ee soomaaliya sheegato oo xasan gurguurta madaxda u yahay horta wax nidaam ciidana ma lahan nidaam ciidan waxaa lagu yaqaanaa inuu dhowr ee, tarajayo kala dambeeyo leeyahay dee meelheble haddii laga baxsho meelheble intaasoo bilood saanadeedii la geeyo lagu diriro haddii laga baxsho meelheble difaac laga galo sida loo wado gobolada markii tegmooyinka laga dhammaado gobolada la difaaco laga dhammaado magaalaa madax inta la isugu tago waxaa la dhihi karaa saaka ciidamada soomaaliya sheeganayo xasan gurgurta madaxiyo ridadaahi muqdishoy bay ugu daciifsan yihiin oo magaala madaxdii waxaan isleeyahay meesha la yidha aadan yabaal ciidankii joogay ninkii qaab ciidan yaqaanaa saddex bilood ciidamo dagaalami kara hadday niyad iyo dadnimo hayaanay ahayn laakiin saacad gudaheedoo weli wax dhamban baa lagu soo afjaray waxay ka turjumaysaa inaan soomaaliya ciidamo ridaahi oo awood leh oo waxgala oo caqli leh oo xisaabtamaya oo talis leh oo kala dambayn leh oo inaysan jirin oo madaxweyne leh oo wasiir leh dad mooryaanaho meela un dhoobdhoobanoo iska qayliyaya oon tala meel oolayn oon rasaasta u taal aqoon oon gaadiidkooda aqoon oon taliyahooda aqoon oo qofunku raaxbad ridaayo oo geedaha iska daaqayo oo qofkay naagtay arkaan qabsanaya oo neefkay arkaan qalanaya oo laa walaa'a inay ahaayeen ayay caddaynaysaa marka waxaan is leeyahay haddii aadan yabaa lagu jabay jab kalaba uma dhimnaba wax kale oo jaba u dhimana waxaa u dhiman in de un dhinac inta laga mara la yidhaahdo soo aruura haddii wixii ilaahay toobad ugu talagalan midna way aqbali doonaan wixii kalena meelahaasaa islaamuhu faasku dili doonaan laakiin jabku waxa ugu horeeya qofku waxa uu ka jabana waxa ugu horeeya qalbiga ciidamada xilli hore oo hal sano ka horey qalbiga ka dhinteen dagaalkii galcad xasan tuure lagu dilay wixii ka dambeeya ciidamadu hoosay u socdeen maalintii wax dhacaanba intii hoose waa kasii hoos maraya darajadii ugu hooseyda zero point zerosaa ka joogaan wax jaba u harana moogii mulki muuqaaladoodii haray hadda saaka waxaa la ii sheegaya dhinaca beledweyne in dhinaca etoobiya qaar usii qaxayaanoo ayagoo dhaforoxuno sii walaqle sidii orgoxmo yalalabaa la sheegayay marka anigu waxaan qabaa waabay jabeenba muqdishona maba joogaanba gobolada dhexe ugu badnaaya
dhibaatada gaartay horto ciidanka mid la koobi kara maaha waa ciidan laba is haysata ayna jirin waa ciidan cerkana gaarin dhulkana aan joogin waa ciidan afarta qabluu kala barmaday waxaa la ii sheegay tubtaanay qaadaan tubta kale kusoo noqonaan haddana tubta kale qaadaan waa iska hor imaanaan haddana meel ay aadaan tubta wadada ka wadaa ha wadadaan ka wadaa tubta ha wadadaan ka wadaa nimba siduu yaqaan dhabahaas marka dariiqaas markay qaadaan koonfur ma aadi karaan waqooyi ma aadi karaan bari ma aadi karaan qoraxsin ma aadi karaan cirkana ma loo buuba baalmo leh ilaahay ba uma samaynba ciidankaa marka ilaah urur bixi wixii ninkii labadii urta inta isku xariirshay horay gadaal musoo keenay soco yidhi ilaah urur bixi yidhi waa ilaah urur noo bixiya taagan yihiin waxaan kula dardaarmayaa horta geed hadduu hoos leeyahay la hargalaa adoo qorax ka cararaya haddaad meel banaana istaagto ma ahid mogta nin geed hergalaya waxtaa nin qoraxdii le weli taagna dowladda waxaan i weydiinaya ama rabaa in idin sheego war ninkii dhinta haddii ciddiisii xabaalayso oo lagu xabaalaa meesha ku dhashay oo ninkii joohar ku dhinta loo qaadaa maxaas oo ninkii dhaawacma aabihiisa oo daawactira oo dowlad ku daaweysa adan ahayn oo qabriga la kala leeyahay dowladu waa tii isku qabri yahayd ciidankeedu oo isku mushaar ahayd oo isku safar ahayd oo isku sahay ahayd walaxa ninkii dhalay waxaa weeye meeshu ku dhintaba diyaarad inta lagu soo qaado baa lagu soo qaado cidii laleeyahay qaado oo laleeyahay gurigaaga xabaal lagu qaado oo iska dhaaf wax kale cali madaxweynaha anigu aan ka dhashay oo kala xabaala yahay mar waxaas meel la joogo iyo meel la aado maahane reerkiina soo aada waxaa la yidhi intaad markaad urto cidaad u tegi lahayd markaad urto cidaad u tegi lahayd intaad carfaysa loo taga war intaad caraf leydin ood nooshiin ergiina iyo riyihiina beeriina tolkiina la noolaada meesha hadda qabrigiina laydin soo qaadaa hadda iyadoo laydin soo qaaday ku dhinta kuna noolaada dowladu waa tii saad leh isku xiran oo waa taliyo guud leh oo waa tii maxaa isku professional oo isku diyaarada waxaa dowlad lama yidhaha waxaa burcad waa tuuga war haddaan dhinto haddii gurgayni loo qaada lee qaada oo haddaan dhaawacmo gurgayni lee qaada ama meesha leega tega oo aabahee leeciya dowladdan u shaqeey waayo war laba boqol laba boqol doolar meeshii oona iska taalla dhib malahee dadku horaa loo maree dowlad la weheshadaa ma jirto haddaad dowlad qornaysa dowlad saar leh oo isku tala oo taliya ciidan guud leh oo orgaani tale aan la aadahay waxa qowlaysatada oo maalinba gaalo tugsana waxa la hoos taga ama loo martiya maahan cid lagu hoos caweena maahane ka soo taga waalidiintiina aada marka aynu u imaanno gudaha dowladda federaalka waxaa ka jira walaac iyo kala shaki ka dhashay jabka ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeya ee ka dhacay gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan shirar iyo kulamo aan loo kala kicin ayaa ka socda xarumaha dowladda federaalka sida madaxtooyada kuwaas oo lagu falanqaynayo guuldarooyinkii dhacay iyo istaraatiijiyada looga hortagi karo gulufka al-shabaab ee ku wajahan caasimadda muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ah ee xisbiyada siyaasadeed iyo kuwa kale ee dowladda federaalka ku jira ayaa dhankooda siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya xaaladda soo korortay musharax madaxweyne saacid shirdoon oo horey ra-iisul wasaare u soo noqday dhowaanna soo gaaray magaalada muqdisho ayaa kulan ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu si cad uga sheegay in al-shabaab ay ku soo siqayaan caasimadda iyagoo ka soo galaya dhinacyada afgooye iyo balcad war qarankii qiimahaas lahaa maanta waxaa difaac loogaga jiraa labada kontarool oo xamar caafimaad ee dowladdu bixiso waxbarasho firii ah iyo midnimad iyo waxaasoo dhan iska daayay waxa weeye difaaceenna koowaad wuxuu yaallaa meel balcad ka sokaysa kana wuxuu yaallaa afgooyi war hal waxaas lama sugi karo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa ka jawaabay hadalka saacid nin seedigeena maanta yimid xamar labada kontarool baa dhufaysle uga jiraa oo iska yiri hadduu yimid sanooyin ka hor hoteeladay taleefon u soo diri jireen laba sano ka hor saddex sano ka hor hoteel wax lagu qaban kara male hoteel la nidaamiyey oo al-shabaab laga fogeeyey ayuu brograam ku qabsaday labada kontarool baa la fadhiyaa oo xataa weli magaalada gudaha uma gelin aadan yabaalba iyo waxaa la isku haystaa xardheere iyo dhul ilaahay baa la isku haystaa wuu ogyahay ninkan deegaankan wuu yaqaana
sidoo kale midowda afrika ayaa walaac xooggan ka muujinaya awoodda sii kordhaysa ee dagaalyahanada al-shabaab khudbad dheer oo madaxa ciidamada eyusom ee jooga soomaaliya uu ka horjeediyey qaramada midoobay ayuu ku sheegay inay al-shabaab si xeel dheer u wiiqayso awoodda ciidamada dowladda federaalka una dhaqamayso qaab u eg dowladnimo iyadoo si xirfadaysan u maaraynaysa deegaanada ay qabsato iyo xiriirka ay la yeelanayso qaybaha bulshada ergeyga ciidamada eyusom ayaa sidoo kale sheegay in qarash la'aan iyo maalgelin la'aan ay soo wajahday ciidamada shisheeye axmed macalin fiqi oo ah mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si adag uga falceliyay warbixinta isagoo sheegay inay tahay mid niyadjab ku ah dadaalada ay waddo dowladda federaalka iyo ciidamadooda wuxuu sheegay in dowladda federaalka aysan ka aamusi doonin warbixinada uu sheegay in lagu taageerayo dhaqdhaqaaqa xarakada shabaabulmujaahidiin
kuwo kale oo mushaar u soo doontay oo iyaguna faafiya been ayaa jirta oo dhahaya shabaabkii dabeecaddii bay iska beddeleen sida dowladnimo ay u dhaqmayaan hadda dadkii dilimayaan ma dilayaan dadkii sidii dowladnimo ay u dhaqmayaan waa fiican yihiin cadaadiskii waa joojiyeen cunaqabatayntii waa qaadeen ninka atmista hadda hogaamiya ninkii hore maaha ku-xigeenkii oo hadda sii haya ayaa ka mid ah kolley tallaabo ayay dowladdu ka qaadi doontaa oo riboorro gudbiyey u n security councilka u gudbiyey shalaydaana u dambeysay riboorro uu qoray aan arkayn wasaaradda arrimaha dowladdu ay gacanta ku haysay mas-uuliyaddii lagu dhiibay inuu halkan ciidamada nabad ilaalinta ay qayb ka noqdaan dagaalkaas haddii uu halkaa inta fadhiista asagii dacaayad bilaabo isagana dee waa la yska celinayaaye loo aamusi mayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si weyn kaga naxay sida shacabka ay kaga falceliyeen oo ay u soo dhoweeyeen guulaha ay gaareen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay facebook ayuu ku yidhi waa wax laga naxo sida soomaali badan ay kaga falceliyeen goobka guulaysiga dagaal ee al-shabaab waxaa ka muuqata aragti gaabni iyo aqoon la-aan ku aadan al-shabaab si kastaba ha ahaatee saacadaha maalmaha iyo bilaha nagu soo aadan ayaa kala caddayn doonaa isbeddelada xooggan ee hadda ka socda faruumaha dagaalka iyadoo xilligan ay duulaan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin halka dowladda federaalka ay difaac tahay dadka u dursa arrimahanna waxa ay leeyihiin haddii lagu soo jabo shabeellaha dhexe dhaqdhaqaaqa muuqda oo iska caabin ahna uusan ka jirin shabeellaha hoose oo lagu soo dhowaaday waxa xiga ee lagu hardami doono waa muqdisho iyo duleedkeeda أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها
toddobaadkan dhegaystayaal halkaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan tooshka ku shidnay dagaalada kulul ee ka dhacay aadayabaal iyo isbeddellada ka socda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe barnaamijka muddada uu socday waxaa igala qayb qaatay falaaqeeyaal khubaro ah odayaal dhaqan iyo nabadoonno kasoo kala jeeda hiiraan iyo shabeellaha dhexe innagoo si guud u ifinnay sawirka dhabta ah ee dagaaladan iyo saamaynta ka dhalan karta intaynu barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون